wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland iyo maamulka degmada ayaa magaalada kismaayo ku qabtay kulan lagu soo bandhigayay ansixinta qorshaha maalgashiga degmada kismaayo munaasabada lagu ansixinayay qorshaha maalgashiga degmada kismaayo ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha gudoomiyaha degmada kismaayo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha agaasimayaal qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradaha iyo iskaashatooyinka ugu horeyn gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duuqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa soo dhoweeyey barnaamijka mashruucan waa soo dhaweynaynaa sida loo diyaariyana waanu ku faraxsannahay waana baahiya dadka laga soo urusho dadka taabanaya marka ciddii shaqadaas soo qabatay oo tiimkaas soo horay waan ka mahad celinaynaa intaa kadib hadda dhowr su-aalood baa ka yeeray waxay dad kaad baa wareegshay horta waxaa inii sheegayaa sidii loo saxeexay deymacafiinta waaba istaageen maxaa ahayday kaararka dadku wuxuu u gudbay in maalgashi la aado oo dadka mashaariic wax taraya la keeno annagana waa u sheegnay hay-ada waxaan dhahnaa dad wax samaynaysid wax dadku taraysa samee reerdan webiga ay deganoo maalintoo dhan qorax taagoo kaa raadin webiga hadaa degayo cunaga u haystaa marka taas waa masiibo guud kulligan waa la wadirireynaa dadku waa inay beeraha aadaan marka mashruucan wuxuu u baahan yahay siyaasaddiisa in la ilaaliyo oo si mashaariicda world banku ay fuliyaan waa waa waa mashaariic diritaan waaye soomaaliya diritaan ma jecla waxay jeceshahay sistema ka wareeg waxaan u baahanahay marka mashruuca kan dhammaanteen inaan wada ilaalino bulshaduna ay qeybweyn ka noqoto waas cali aadan sonkor wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa faahfaahiyey shirkan iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay shirkiisii kale waxaan u malaynayaa waxaan muddo hadda lix maalmood laga joogo ayaa shirkan oo kale aan lahayn mashruuca maadaama haddee shirarkiisii iyo howlihiisii iyo aan isdulsaarayn waxaa sabab u ah taas in ay dadka soomaaliyeed waxa loo qabanayo horta ay cajiziin wax walbana ay noqdaan wax kelina oo bannaanka yaallo oo la ogyahay haddii aad arki jirteen dadka soomaaliyeed ama gudoomiya aad arki jirteen mashruuc looga dhulmarayo mashruuca sida looga dhulmarayo ma ah halkaasuu yaallayaa cid kasta waxay ku darsanaysaa fikirkeeda cid kastaba waxay ay xaq ugu leedahayna ka qaadanaysaa mashruuca horta waa mashruuc noocaas ah maanta muhiim ayay noo tahay shirkan in aan maxaa la dhihi jiray iskugu imaano iyadoo weliba ay tahay mashruuca uu taarget garaynaya sagaal degmo sagaalka degmo degmadii ugu horreysay ee hadda shirarka noocan oo kale aan ka qabanno waa kismaayo maadaama dowladdii halkan ay degan tahay meeshii laga duuli lahay halkan ay tahay waxaan jeclaysanay in marka hore kismaayo laga qabto sharaf ay noo tahay maanta inuu gudoomiyaha degmadan uu muxuu ahay qayb nagala yahay wuxuu noqon doonaa xog aruurintan marka degmada kismaayo iyo baahiyaheeda ma aha wasaaradda beeraha keli waxaa xogtan la aruuriyay ku jirto caafimaadka kalluumaysiga beeraha xanaanada xoolaha ayo sektor kasta waxaana waxtar ay u tahay waxay dhaxal dowladda jubbaland ay leedahay noqon oo berito aad dhihi karto aniga baahideedu waa tan waana muxuu ah waxaan rabaa a b c d in wax laigala qabto waxaan rabnaa mashruuc kastaba ma kaafinayo baahiyaha kasta oo jiro laakiinse waxaan rabnaa in ay xogtan ay saacidayso mashruuca wuxuu ka qaban karana uu ka qabto mashaariicda kalena gogolxaan ay u ahaato oo iyagoo anagoo xog haysana berito ay mashaariicda kale ay imaan karaan